xanuunka kuduudiyaha oo maalmihii lasoo dhaafay faraba'an ku hayay xeryaha qaxootiga ee ku yaala dhulka ay gumaysato kenya ayaa waxaa la soo warinayaa inay u dhinteen tiro dad ah halka ay u jiifaan kuwo kale xanuunkan ayaa waxa uu sidan oo kale mar sii horaysay soo dhitay dad aad u fara badan oo ku nool kaamamka ku yaala dhulka soomaaliyeed ee gumaysato kenya qaar ka mid ah dadka ku nool xeryahaas ayaa waxa ay ka warbixiyeen dhibaatada ay wajahayaan ee ku aadan cudurkaas haddaba waa kuwaan iyaga oo faahfaahin ka bixinaya cudurkaasi annaga waxaan joognaa xaalada qaxootiga ifo cudur waxaana saameeyey la yidhahdo kuduudiyow oo andafayras ah hergib ayuu ka bilaabmayaa kadib qanjiradaa ku xanuunaya murqaha ku xanuunaya qof yar iyo qof weyn waa iskugu mid cudurka isagaana saamayn weyn ayuu nagu hayaa kaduudiyowga waa cudur xun aniga wuu igu dhacay markuu ruuxa ku dhaco wuxuu qabsan kara mal ruuxa isaga dhan wuu isku imaanay waa sakaraad xun buu leeyahay dad badan oo uu ku dhacay isbitaallaha u jiifaan dadna waa u dhinteen saamayn weyn ayuu ii geystay lugahayga saa waa u soo laabi waay saana waa u fidin waay dadka aad iyo aad buu u dhibaataysan yahay subaxa la soo geliyey laba qof saddex qof maaragtay xanuunka la xanuunsan wax daawo aan haysanana ma jirto waxaa aad u sii badanayay maalmihii lasoo dhaafay xanuunada ay la daala dhacayaan dadka qaxootiga ku ah kaamamka ku yaala dhulka soomaaliyeed ee ay xoogga ku haysato kenya waxaana in badan laga soo tabiyey xanuunno badan oo ay qaarkood dad badani u geeriyoodeen